بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار waxaan kusoo jirnay kitaabkii kashfu shubahaat oo sheekh maxamed cabdillahi iska lahaa anagoo kaalmaysanayna sharxii sheekh maxamed bin saalix al cuthaymiin waxaan soo gaarnay shubahada koo iyo tobanaad shubahadaas marka waxay leedahay in ilaahay keyrkiis laga gargaar dalbo wax allah moogi wax kaloo awooda aanay jirin ama wax la weydiisto qof maqan ama qof dhintay waxaas waxay doonaanba ha noqdaane gargaar weydiisashadaas shirki ma aha ay leeyihiin maxay marka soo daliilsanayaan waxay leeyihiin waxaa noo daliil ah in marka aakhiro la gaaro oo la issoo saaro ay dadka oo dhammi gargaar weydiisan doonaan oo ku istiqaasoon doonaan nebiyadii alle sheekh marka wuxuu leeyay walahum shubhatun ukhraa shubaha kaley leeyihiin wahiya shubahadaas waxay tahay maa dakara annabiyu sala allahu caleyh wasalama oo wixii rasuulku sheegay sala allahu alay wasalama ana annaasa yowma alqiyaamati in dadku marka qiyaamo la gaaro yastakiisuuna biaadama suma binuuxin suma biibraahiima suma bimuusa suma biciisa in dadku maalinka qiyaamaha ay gargaar weydiisan doonaan nebi aadam nebi nuux nebi ibraahiim nebi muuse nebi ciise fa kulluhum yactadiruun mid kastoo iyaga ka mid ah wuu cudur daaranayaa wuxuu leeyahay ma geli karo arrinkaas xataa yantahuu ilaa rasuuliillaahi sala allahu calayhi wasalama ilaa arrinkii uga soo dhammaado rasuulkeenni sala alla alay slam oo ay u yimaadaan rasuulkeenna sala allahu alay wasalam markaasaa rasuulkeenni sala alla alay salama uu shafeecaa isagu markaasaa rasuulkeennu sala allahu alay wasalama alla u sujuudaa sujuud dheer kadibna waxaa la yidhaahdaa sujuudda ka soo kac weydiiso waxaad doonto waa laga aqbalayaa ergey waa laga aqbalaa ergadaade markaasuu shafeecaa rasuulku sal alla ly slam qaaluu marka waxay yidhahdeen kuwii shubhada waday oo shubhada soo aroorinayay fa hada yadullu calaa ana alistiqaatata bigayri illaahi laysat shirka xadiidkaasuu arrinka uu sheegayo oo ah in ambiyadii la weydiisan doono gargaar marka qiyaamo la tago wax la weydiisanayana de waa maxay waxaa la leeyahay alla noo barya in uu na kala xakumo ee maahan idinku shiddada naga qaadaba lama lahaba laakiin nimankan way soo daliilsanayeen arrinkaasoo duuduubkaas isaga soo daliilsanayeen magacaas istiqaataba haddii la sheegay leeyihiin oo ilaahay keyrkiis maarata wax la weydiisanayo istiqaatadii marka aan samaynayn annagu shirki ma ahan bay leeyihiin fa hada yadullu taasi waxay kutusinaysaa bay leeyihiin calaa ana alistiqaatata bigayri illaahi laysat shirka in ilaahay keyrkiisoo gargaar laga dalbaa aanay shirki ahayn faljawaabu jawaabtu waxay tahay buu leeya sheikhu an taquula inaad ugu jawaabto oo aad tidhaahdo subxaana man tabaca calaa quluubi acdaa'i ceeb oo dhan waxaa ka hufan allihii dadkii cadowgiisa ahaa oo colkiisa ahaa qalbigooda daboolay oo ka dhigay kuwa aan wax fahmayn fa ina alistiqaatata bilmakhluuqi fii maa yaqdiru calayhi laa nunkiruha sheikhu wuxuu leeyahay in gargaar la weydiisto makhluuq duul alla abuuray in gargaar la weydiisto wixii u awoodo oo alla awooddeeda uu siiyey laa nunkiruha annagu ma inkirayno kamaa qaala tacaala sida alla uu yidhi fii qisati muusa markuu ka hadlayay nabiyullaahi muusa calayhi assalaam wixii dhex maray isaga iyo maaragtay reer fircoon fastaqaahahu aladii min shiicatihi cala aladii min caduwihi nabiyullaahi muusa wuxuu arkay laba nin oo dagaalamaysa oo midna uu yahay reer bani israa'iil oo nebi muuse ay isku cid yihiin midna uu yahay reer fircoon markaasaa kii reer bani israa'iil baa nebiyullaahi muuse la hadlay oo gargaar weydiistoo yidhi ii gargaaro ninkan wax igala qabo waxaa gargaar weydiistay nebiyullaahi muuse kii ay isku dadka ahaayeen calaladii min caduwihi wuxuu maaragtay yidhi kan cadowgayga oo reer fircoon ah iiga gargaar buu yidhi marka ayaddu waxay sheegtay istiqaatu inay meeshaa ka dhacday oo nebiyullaahi muuse istiqaata la weydiistay marka shiikhu wuxuu leeyahay nebiyullaahi muuse wuxuu awoodo yaa la weydiistay waa macnuhu marka istiqaatada noocaas oo kale annagu ma diidanin buu leeyahay shiikhu wa kamaa yastakiisu alinsaanu biasxaabihi fi lxarbi waghayrihi sida uu maaragtay qofku uu gargaar uga dalbado iyo kaalmo dadkii saaxiibadiisa ahaa ay dagaalka iskula jireen inuu yidhaahdo wax iga saacida ama dagaal ha lagu jiro ama wax kale maaragtay gargaar ha uga baahdee waxyaaba fara badan ayay taasi ka mid tahay oo yaqdiru calayha almakhluuqu oo qofkii makhluuqa ahaa oo la weydiisanayay uu awoodo wa naxnu ankarna annagu waxaan inkirnay uun istiqaatata alcibaadati alatii yafcaluunaha cinda qubuuri alawliyaa waxaan inkirsannahay uun istiqaatada cibaadada ah ee ay qabriyada ooliyada agteeda ku sameeyaan aw fii haybatihim ama dadkiioo maqan ay istiqaato weydiisanayaan fi alashyaai alatii laa yaqdiru calayha ila allah wax la weydiisanayaan maxay tahay dadka waa wax allah mugii wax kaloo awooda aanay jirin idaa habata daalika taasi hadday sugnaata buu leeyahay sheikhu faalistiqaatatu bilambiyaai yowma alqiyaama in ambiyadii gargaar la weydiisto maalinkii qiyaamaha yuriiduuna minhum waxay ka doonayaan an yadcuu allaha in ambiyadu alla tuugaan an yuxaasiba annaasa dadkii inuu kala bixiyo xisaabiyo intaasun bay weydiisanayaan xataa yastariixa ahluljannati min karbi lmowqif si maaragtay dadkii wa wanaagsanaa ee ahlujanno ahay ay uga raaxaystaan dhibkii iyo mashaqadii ay kala kulmaayeen maalinkii bannaankaas la taagnaa waa maalinka qiyaamaha wa hada jaa'izun fi dunya waalaakhira su-aasha noocaas oo kale ah adduunya iyo aakhiraba waa bannaan tahay an taatiya cinda rajulin saalix inaad qof saalixa u timaado xayin oo nool yujaalisuka kula fadhiya wayasmacu kalaamaka hadalkaadana maqlaaya taquulu lahu aad ku leedahay udcu llaha lii alla wax ii weydiiye kamaa kaana asxaabu rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalama yas'aluunahu fii xayaatihi sida saxaabada rasuulkuba sala allahu alay wasalam ay rasuulka u weydiisan jireen waxyaabaha qaarkood ay dhihi jireen alla noo tuug laakiin rasuulka alle sal lla ly slam dadka la mid maaha markaad bani aadan leedahay alla ii tuug waxaa wanaagsan bay leeyihiin culummadu in niyadaadu ay tahay in qofkaas aad alla ii tuug aad leedahay aad ixsaan u samayso isaga laftiisa hadduu alla kuu tuugo waxaa la siinayaa wixii uu alla kaaga baryey oo kale sida xadiis ku soo aroortay sideedaba macnaha culamada qaarkood waxay leeyihiin inaad dadka alla ii tuug aad iska tiraahdo iyadoo niyad fiican aanay la soconin waa laga fiican yahay su-aashii xumeed bay ka mid tahay xaaraan lama laha laakiinse waa laga fiican yahay allamaad toos u tuugtid oo toos wax u weydiisatid sababtoo alla oo wax la weydiistaahi waaba cibaado marka cibaadana waad ku jirtaa allana qalbigii baad maaragtay ka tawakalaysaa oo aad ka tala saaranaysaa isagaadna wax ka raadinaysaa marka alla wax weydiiso dad kale ha u sii marin marka qaarkood waxaa dhici karta haddaad dad kale sii martoo tira alla wax ii weydiiya in qalbigaadu uu ku tacalluqo dadkaas oo aad istiraahdo ayaga salaaxooda iyo wanaagooda dartii yaad wax ku helaysaa iyo wax noocaas oo kalea maya alle maaragtay wuxuu na faray inaan isaga toos u tuugno wa amaa bacdu mowtihi markuu dhintay kadib rasuulku sala alla ly slam faxaashaa wakallaa maya taasi wax jira maha buu leeyahay annahum sa'aluuhu inay weydiisteen daalika wax ay weydiisteen cinda qabrihi qabriga rasuulka sala alla ly slam agtiisa bal ankara salafu salafku waxay inkireen calaa man qasada ducaa'a allahi cinda qabrihi qofkii u qasday inuu qabriga rasuulka sala allahu alay wasalam agtiisa alla ku tuugo adoo alla tuugaysid oo alla caabudaysid yaa waxaa lagu leeyahay qabriga agtiisa ha ku tuugin zayn alcaabidiin cali ibnu xuseen baa arrinkaa laga wariyey inuu diiday in qabrigii agtiisii alla lagu tuugo fa kayfa biducaa'ihi nafsihi marka ka warran bal qofkii rasuulka sal ll ly slam toos u tuuga shiikhu wuxuu leeyahay sheekh ibnu cuthaymiin tani waa jawaabtii labaad buu leeyahay oo ah in dadku gargaarka ay ka dalbaayaan oo weydiisanayaan ambiyada inay tahay inay weydiisanayaan inay alle u baryaan oo ambiyadiiba waxay leeyihin alla noo tuuga inuu khalqiga uga raaxeeyo mowqifkan weyn ee maahane ambiyadii toos loo tuugi maayo marka in ambiyadii la yidhahdo alla noo tuuga waa arrin bannaan buu leeyahay shiikhu sida saxaabaduba ay rasuulka sal ly slam ay u weydiisan jireen inuu alla u tuugo sidii ninkii masjidka soo galay oo kale maalin jimco ah iyadoo rasuulku sal ly slam uu khudbaynaayo oo yidhi xoolihii baabi'e jidadkiina maaragtay xirme ee alla noo tuug hana waraabiyo oo roob hana siiye markaasaa rasuulka sala alla alay slam uu maaragtay roob doon sameeyey oo alla tuugay markaasaa roob soo da-ay usbuuc kaamila roob socday markaasi roobkii badnaa laftiisa ku dhibtoodeen nin baa soo galay baa la yidhi ama kii hore laftiisii markaasuu yidhi maaragtay haddana biyihii dhulkii waa maasheeyeen dhismihii waa baaba-ay alla noo weydiiy inuu roobkan naga celiyo markaasaa rasuulka sal ly slam wuxuu yidhi ilaahow geesaheenna roobka ka shub oo dusheenna ka qaad saasuu ku duceeyey rasuulka sal ly slam markaasaa roobkii joogsaday xadiidkaa bukhaari muslim baa wariyey marka rasuulka sala allahu calayhi wasalam waxaa la weydiistay inuu alla tuugo ee isaga toos looma tuugin marka sheekh bin cuthaymiin wuxuu leeyahay taasaan waxaan ku garanaynaa in shubhadan ay dadkan ay soo arooriyeen ay tahay shubha aan anfacaynin ee waa xujo burtay buu leeyahay oo baaba ah shiikhu marka wuxuu leeyahy tacliiq buu sameynaya sheekh bin cuthaymiin wuxuu leeyahay sheekh macaan cabdilwahaab wuxuu yidhi wax dhiba kuma jiraan in qof wanaagsan aada u timaado oo aada garanayso oo wanaagna aada ku taqaano oo aad tidhaahdo alla wax ii weydiiye marka waa run buu leeyahay shiikhu waa bannaan tahay laakiinse munaasab ma aha intaa caado laga dhigto oo mar kasta oo uu qof wanaagsan arko uu yidhaahdo alla wax ii weydiiye sababtoo caadadii salafka sidaas ma ahayn dhaqankii salafku sidaa ma ahayn waxaana kaloo ku jirtuu leeyahy shiikhu tala saarasho la tala saaranayo ducadaas qofkuu alla kuu tuugaayo waxaana la ogyahay wuu leeyahy haddii qofkuu alla u tuugo inay u wanaagsan tahay oo taasi u fiican tahay sababtoo cibaado ayuu samaynayaa uu alla ugu dhowaanayo ila ducadu cibaadadiiba ka mid tahay maogta alla wuxuu yidhi udcuunii astajib lakum aniga wax weydiista aan idinka ajiibe haddii qofku uu rabbigiis toos u tuugo wuxuu helayaa ajirkii cibaadadaas buu helayaa kadib alla ayuu maaragtay cuskanayaa in waxaasi ay u xasilaan uu helo dhibkiina alla uu ka difaaco laakiin haddaad tiraahdo qof kale wax ii weydiiye waxaa laga baqaa inaad qofkaa kale tala saarato waana khatar buu leeyahay wuxuu ka soo naqlinayaa ibnu teymiya in qofku marka uu yidhaahdo qof kale alla ii weydiiye oo alla ii bari taas ay ka mid tahay su-aashii aan fiicnayn yacni min almas'alati almadmuuma ay ka mid tahay buu leeyahay sidaa darteed sheekh ibnu cuthaymiin wuxuu leeyahay waxaa munaasab ah buu leeyahay qofku hadduu qof kale ii ducee u yidhaahdo inuu u niyeysto inuu anfaco qofkaas kale sababtoo ah markuu duceeyo qofkaasu isaga laftiisa ajir buu helayaa ilaa xadiidka waxaa ku jira haddii qofku uu qof kale walaalkiisa isagoo ka muqan u duceeyo malaa'igta baa waxay leedahay allah ha aqbalo adigana intoo kale allah ku siiyo xadiidka muslim baa wariyey waxaa dhacday in waktigii cumar ay abaari dhacday markaasuu wuxuu yidhi allahuma inaa kunaa natawasalu ilayka binabiyina fatasqiina wa inaa natawasalu ilayka bicami nabiyina fasqina waxaan dhihi jirnay rasuulkeenniyo alla noo bari ood kuugu tawasuli jirna allow markaasaadna waraabin jirtay haddase waxaan alla maaragtay ugu tawasulaynaa adeerkii nebiga oo cabbaas ahaa cabbaas baa marka waxaa la leeyahay alla noo tuug marka rasuulka sal ly slam toos waxuma aanay weydiisan jirin hadday toos wax u weydiisan jireen rasuulka sal ly slam waa uu u dhowaa cumar oo meesha uu ka khudbeynayo maarata rasuulka sal ly slam agteeda ku duugnaa marka in maaragtay alla noo tuug xataa la yidhaahdo oo maaragtay shafaaco laga dalba rasuulka sal ly slam markuu dhinto kadib hadday bannaan tahay cumar iyo keyrkiisba inay cabbaas yidhaahdaan alla noo tuug uma habboonaateen iyadoo rasuulka sal ly slam uu joogo laakiin maadaama rasuulku sal ly slam uu qabrigiisa ku jiro ma awoodo arrinkaas sidaa darteed la weydiisan maayo marka cali ibnu xusein zayn alcaabidiin oo cali ibn abi taalib uu awow u ahaa yaa nin arkay dariishad maaragtay ka soo qoortaynaya qabriga rasuulka sal ly slama oo alla wax weydiisanaya markaasuu u diiday arrinkaas ninka marka alluu wax weydiisanayay laakiin qabriga agtiisa inuu alla ku tuuguu rabaa taasuu ka diidan yaha marka cali ibnu xusein ibnu cali ibn abi taalib laakiin waa wax qofkii shirki u keeni kara markuu qabriga agtiisa allaan maaragtay tuugayaa u yidhaahdo wuxuuna wariyey marka xadiidkii ahaa laa tattakhiduu qabrii ciida walaa buyuutakum qubuura aniga qabrigayga haka dhiganina meel isugu yimaado ciid ah guryihiinnana qubuur haka dhiganina oo meelaan lagu dukanina haka dhiganina wasalluu calaya anigana igu salliya fa inna salaatakum salliga aad igu sallinaysaan wa tasliimakum iyo salaantiinnu yablugunii xaydumaa kuntum way soo gaarayaa meel kastood joogtaan malaa'ig baa soo gaarsiinaysa xadiidka ibnu xajar waa xasan buu yidhi sakhaawina sidoo kale waa xasan buu yidhi marka aharkaas waxaa wariyay ibnu abi shayba fi lmusanaf shubhada labaiy tobanaad waxay leedahay haddii malaku jibriil in lagu istiqaasooda ay shirki tahay nebiyullahi ibraahim uma aanu soo bandhigeen jibriil ooma dhaheen maxaan kuu qabtaa sheekh maxamed cabdilwahaab wuxuu leeyahay walahum shubhatun ukhraa shubho kaley leeyihiin wahiya qisatu ibraahiima calayhi assalaam waa qisadii nebiyullahi ibraahim laga sheegay lamaa ulqiya fi nnaari markii dabkii weynaa ee loo shiday in lagu cadaabo la rabay lagu tuuray ictarada lahu jibriilu jibriil baa u soo banbaxay fi lhawaa'i hawadii fa qaala wuxuu yidhi alaka xaajatun waxaad u baahan taha miyaa jira maxaan kula qabtaa buu yidhi fa qaala ibraahiimu nebiyullahi ibraahim baa wuxuu yidhi ama ilayka falaa xaajo adiga aan kaa dalbanaayo ma jirto waxba ku weydiisan maayo le adiga tabari iyo abuu naciim iyo bayhaqi aa wariyeen laakiin sanad daciifaa lagu wariyey waxaa ku jira nin majhuul ah sidoo kale xadiidku sideedaba waa maqtuuc ma aha xadiid marfuuca ma aha oo rasuulka laga wariyey sala allahu alay wasalam yani wixii qof taabiciya loo tiiriyo yaa maqtuuc la yidhaahdaa marka xadiidku xadiid sugan ma aha yani abu naciim sanadkiisa waxaa ku jira isxaaq ibnu bishri in la yidhaahdo ninkaasna daara qutni wuxuu maarata ka yidhi kadaabun matruuk waa beenaale matruuk ah marka qisadu maba sugnaba qaaluu waxay yidhaahdeen falow kaanat alistiqaatatu bijibriila shirkan haddii in laga gargaar dalbo jibriil ay shirki tahay lam yacridhaa calaa ibraahiima jibriil arrinkaa uma bandhigeen ibraahiim ooma dhaheen maxaan kula qabtaa faljawaab jawaabtu waxay tahay anna haadaa min jinsi shubhati aluulaa tani waxay u eg tahay shubhadii hore uun ayay u eg tahay oo lalahaa haddii istiqaasadu ay xaaraan tahay ambiyada aakhiro iyo qiyaamo wax lama weydiisteen oo alla noo tuuga lama dhehen fa inna jibriila maxaa yeelay jibriil carada calayhi waa haddiiba macnaha qisada waa sugantaha la yidhaahdo waay wuxuu u bandhigay nebiyullahi ibraahim an yanfacahu inuu uga faa'iideeyo oo wax ku taro biamrin arrin yaqdiru calayhi uu jibriil awoodu leeyahay fa innahu maxaa yeelay jibriil kamaa qaala allahu fiihi sida alla uu ka sheegay shadiidu alquwaa waa mid aada u xoog badan falow adina allaahu lahu haddii alla uu idmi lahaa jibriil an ya'khuda naara ibraahiima in dabkii oo dhanba uu qaado jibriil wamaa xawlahaa iyo naartii lagu gubaayay nebiyullahi ibraahim wixii hareeraheeda ahaa oo min alardi dhulkii ah waljibaali iyo buurihii oo yulqiyahaa uu ku tuuro marka dabkii iyo wixii hareerihiisa ahaaba filmashriqi bariga meel fog uu ku tuuro ama maaragtay galbeedka meel fog uu ku tuuro aw ilmaqrib ama meel fogoo galbeeda uu ku tuuro la facala waa uu samayn lahaa haddii loo idmi lahaa sidaas walow amarahu allaahu haddii alla uu fari lahaa jibriil an yadaca ibraahiima inuu nebiyullaahi ibraahim uu maaragtay geeyo fii makaanin baciidin canhum meel iyagii ka fog la facala waa samayn lahaa jibriil walow amarahu haddii alla uu fari lahaa jibriil an yarfacahu ila asamaa inuu ibraahim kor u qaado xaggaas cirkaba u qaado la facala jibriil waa samayn lahaa wa haadaa ka rajulin haniyin tani waxay u eg tahay buu leeyahay sidii qof hodana oo xoola haysta lahu maalun katiirun xoolo badan haysta yaraa rajulan muxtaajan qof baahan buu arkayaa fa yacridu calayhi wuxuu u soo bandhigayaa an yuqridahu inuu wax amaahiyo aw yahaabahu shay-an ama uu wax u hibeeyo yaqdi bihi xaajatahu uu dantiisa ku qabsado faya'baa daalika arajulu markaasaa qofkaasi uu diidayaa waa baahan yahay laakiin qofkaani inuu minno iyo waxaas ku yeeshuu diidan yahay faya'baa daalika arajulu almuxtaaju qofkii baahnaa kaalmadii waa uu diidayaa an ya'khuda wixii inuu qaato buu diidayaa wayasbiru waana iska sabrayaa xataa ya'tiyahu allahu birisqin ilaa alla uu uga keeno risqi laa minnata fiihi liaxad aanu qofna gallad ku lahayn oo uusan qofna abaal ku yeelanayn isaga fa ayna haadaa xaggay marka uga eg tahay tani min istiqaasati alcibaadati istiqaasadii cibaadada washirki iyo shirkiga ku dhisnayd low kaanuu yafqahuun hadday wax fahmayaan in qof dhintay la weydiisto wax ama qof kaa maqan wax la weydiisto ama xataa qof nool la weydiisto wax allah moogiye wax kaloo awooda aanay jirin taasaa marka istiqaasatu cibaado ah waana shirki marka in qof dhintay ama qof maqan wax la weydiisto ama xataa qof nool la weydiisto wax allah moogiye wax kaloo awooda aanay jirin calaa kulli xaal nabiyullah ibraahim alla ayuu tala saartay allana waa u badbaadiyey oo naartii lafteedii amar la siiyey oo alla uu yidhi yaa naaru dabay kuunii ahaw bardan wa salaama qabow iyo nabadgelyo u ahaw calaa ibraahima nebi ibraahim markaasay beer cagaaran oo kala noqotay siday culimmadu ay leeyihiin laakiin hadduu ibraahim yeeli lahaa wixii uu jibriil u soo bandhigay waxay uun ahaan lahayd yacni iyadoo qof wuxuu awoodo la weydiisto un bay ahaan lahayd ee ma shabahdo umana eka isku noocna ma aha waxay iyagu sameeyaanoo qubuuraha ay maaragtay dul hoganayaan wax weydiisanayaan sheekh bin uthaymiin markuu ka hadlayay shubhadan ay maaragtay ku soo arooriyeen qisada nabiyullaahi ibraahim iyo maarata jibriil oo wax u bandhigay wuxuu ka yidhi jibriil wuxuu u bandhigay nabiyullaahi ibraahim wax suurtagal ah oo uu samayn karo ile haddii alla uu idmi lahaa jibriil inuu badbaadiyo ibraahim waa uu badbaadin kari lahaa shiikhu marka kitaabku wuxuu ku khatimay khaatimo uu uga hadlaayo in ay lama horaan tahay in towxiidku uu noqdo wax qalbiga ku jira afkana looga hadlo laguna camal falo oo haddii mid ka mida saddexdaa la waayo towxiidkaada uu kharib maayo shiikhu wuxuu leeyahay walnaktimi alkalaama hadalkii aan ku qatinno bimasalatin cadiimatin masale aada u weyn muhimatin aada muhim u ah tufhamu mima taqadama laga fahmaayo wixii noo soo hormaray iyo jawaabihii aan ku jawaabnay laakiin nufridu laha alkalaama hadalkii baan si gaara ugu gaar yeelaynaa licidami sha'nihaa waa weynadeeda walikahrati algalati fiiha iyo in aada loogu qaldamo fa naquulu waxaan leenahay laa khilaafa ana atawxiida laabudda an yakuuna bilqalbi wallisaani walcamal wax khilaafi kuma jiraan in towxiidkii lama horaan ay u tahay in qalbigii uu ku sugan yahay carabkiina looga dhawaaqo laguna camal falo towxiidkii fain ikhtalla shayun min haada wax kaas ka mid ihi hadduu meesha ka baxo lam yakun irajulu muslima qofkii muslimba mama noqonaayo fain carafa atawxiida hadduu towxiidkii garto walam yacmal bihi uusan ku camal falin fa huwa kaafirun mucaanidun waa nin gaal ah oo madax adayg ay noqotay gaalnimadiisu ilaa xaqiyuu iska diiday ka fircoona sida fircoon oo kale wa ibliisa iyo ibliis oo kale wa amhaalihimaa iyo wixii shabaha iyaga wa hada yaklatu fiihi kathiiru min annaas tan dad badani waa ku qaldamaan buu leeyahy shiikhu yaquuluuna waxay leeyihiin haadaa xaqun towxiidkan aada sheegaysaani waa sax waa xaq wa naxnu nafhamu haada waan fahmaynaa bay leeyihiin wanashhadu annahu alxaqu inuu xaq yahana waan qiraynaa bay leeyihiin sheekh bin uthaymiin wuxuu leeyahay waxaa lama huraana qofku inuu qalbigan muwaxid ka yahay hadalkiisuna uu towxiidku maaragtay uu ku hadlo kuna camal falo towxiidkii hadduu qalbiga keliya towxiidkii ka haysto oo laakiin qowlkii camalkiiba aan laga haynin dee run sheegi maayo ninkaas sheegashadaas wax sheeganayo waa been sababtoo ah qalbigii baa tawxiidka ku jiraa haddaad tidhaahdo waa in la helaa tawxiidkii qowlka iyo hadalka iyo kii camalka oo rasuulku wuxuu yidhi sala allahu alay wasalam xadiidkii bukhaariyo muslim ay wariyeen alaa wa ina fi ljasadi mudqatan jirkii bani aadamka xubin baa ku jirta idaa salaxat hadday hagaagto salaxa aljasadu kulluhu jirkao dhan uu hagaagaayo wa idaa fasadat fasada aljasadu kulluhu haddii iyadu xumaatana jirkii o dhan uu xumaanaayo alaa wahiya alqalbu waa qalbigii haddii uu maaragtay qalbiga yaan muwaxidka ah uu yidhaahdo laakiinse uu qowl iyo ficilba maaragtay tawxiidka la imaan waayo de fircoon buu shabahayaa fircoon xaqa uu garanayay cilmina waa u lahaa laakiinse waa madax adaygay wixii uu ku taagnaayo gaalnimada ahayd buu isaga taagnaa rabbinimuu sheegtay alla wuxuu yidhi wajaxaduu bihaa fircoon iyo maaragtay raggiisii aayaadkii alleh iyo mucjisooyinkii nebiyullaahi muuse ula yimid yay iska dafireen wastayqanadhaa anfusuhum inay xaq tahayna way yaqiinsanaayeen dulman wa culuwan waxay saa u yeelaayaan oo u dafiraayaan waa dulmi iyo iskibrin nabiyullaahi muusa wuxuu fircoon ku yidhi laqad calimta maa anzala haaulaa'i ilaa rabu samaawaati waalardi basaa'ir markii nebiyullaahi muusa uu xujooyin alla xaggii ugala yimid fircoon si xujadu ugu ooganto fircoon oo ilaahay mucjizooyin uu siiyo iyo aayado yaa fircoon uu nebiyullaahi muusa wax ka sheegay oo uu yidhi waxaan kuu malaynaa inaabaad sexran tahayba markaasa nebiyullaahi muusa wuxuu ku yidhi laqad calimta waad ogaatay fircawnow maa anzala haaulaa'i aayadahaa ma aanu soo dejinin ilaa rabu samaawaati waalardi allihii cirarka iyo dhulalka abuuray ma ogiye duul kale sooma dejin basaa'ira iyadoo cibro ay ka buuxdo iyo maaragtay xujooyin wax ku tusinaya marka fircown iyo qoomkiisu waxbay iska jaxdinaayeen oo cinaad baa ku jiray iyo madax adayg ee way ogaayeen wax nebiyullaahi muuse uu la yimid inay yihiin wuxuu alle xaggiis kala yimid wa haadaa yaklatu fiihi kathiiru min annaas arrinkan dad badani waa ku qaldamaan yaquuluuna waxay leeyihiin haadaa xaqun waxaan aad sheegaysaan waa xaq wa naxnu nafhamu haadaa tawxiidku waan fahamsannahay bay leeyihiin wanashhadu annahu alxaqu inuu xaq yahana waa qiraynaa bay leeyihiin walaakin laa naqdiru an nafcalahu laakiin inaan ku camal falno ma awoodno oo aan maaragtay shirkigii faraha ka qaadno oo aan tawxiidka ku dhaqanno ma awoodnay leeyihiin walaa yajuusu cinda ahli beladina dadkii aan la deganaynna agtooda ka socon maayaan ilaa man waafaqahum qof ayaga ku waafaqsan afkaartooda ma ogi oo dad kale aqbali maayaan oo la soo dhoweyn maayo oo la weynayn maayo oo la qiimayn maayo aw hayra daalika min alacdaar ama waxyaabo kaleoo aan kuwaa lasoo sheegay ahayn oo cudurdaaro ah ay ku cudur daaranayaan si ay qiil ugu raadsadaan camalfal la-aanta aanay ku camalfalaynin tawxiidkii oo ay shirkigii dhex dabaalanayaan iyagoo ku raali gelinaya dadkii ay isla deganaayeen walam yadri lmiskiinu ninkan iska miskiinka ahi ee aan fiqiya faham iyo aragti dheeri toona lahayn ma garanaya buu leeyahay anna haaliba a'immati alkufri in madaxyaweynta gaaladu badankood yacrifuuna alxaqa xaq ay garanayaan walam yatrukuuhu ilaa lishayin min alacdaari kaman aanay tegin xaqaas ilaa iyagoo wax uun ku cudur daaranayo moogiye cudurdaar la-aan maaragtay aan ka tagnay ma laha waxbay uun sheeg sheegaan kamaa qaala tacaala sida alla uu yidhi ishtarow biaayaati illaahi hamanan qaliila nimankaas xaqa dafiray aayadihii alle waxay ku iibsadeen lacag yar oo lacagti yar baa la qiimo badnaatay markaasay xaqi ka tageen marka lacagtaas waxay noqon kartaa waa magac iyo jaah iyo sumcad iyo wax noocaas oo kale ay noqon kartaa iyo wakayri daalika kaas kayrkiis oo min al aayaati aayada ah ka qowlihii alla qowlkiis u yidhi oo kale yacrifuunahu kuwa aan kitaabka siinay nebiyullaahi moxamed way garanayaan inuu xaq la yimid oo nebi maaragtay runa uu yahay kamaa yacrifuuna abnaa'ahum sida ay iyagu ilmahooda u garanayaan oo aanu shaki uga jirin ay nebi moxamedna u garanayaan inuu xaq yahay oo xaq lagu soo dejiyey waxay ka garanayaan kutubtoodii baa sheegaysa oo ka hadlaysa nebi moxamed sala allahu aleyh wasalam marka dad badanoo madaxweyntii gaalada ah xaqi way garanayaan laakiin xaqi bay nacbaystaan mana raacaan xaqoo marka la garto oo aan lagu camal falin yaaba ka xunba in xaqii jaahil laga yahay oo aanba la garanaynin sababtoo kan xaqa aan garanaynin waxaa dhici kartaba in cudurdaar uu helo oo wax la baro oo uu baraarugo oo uu wax maaragtay kororsadaa dhici karta laakiin ninkan maaragtay mucaanidka ah ee xaq isagoo garanaya ka tegey waa ka duwan yahay taas sidaa darteed nimanka yahuudda ahi ay noqdeen niman loo carooday oo alla uu carooday sababtoo xaqii bay garanayaan waana isaga tageen kuwii kiristaanka ahaana waxaa lagu sheegay inay yihiin kuwa dhunsan sababtoo xaqi iyagumaba garanayan waa jaahiliin laakiin markii rasuulkeenna maxameda sala allahu calayhi wasalam la soo saaray nimankii kiristaanka ahaa waxay noqdeen kuwa u cilmi leh in maaragtay nebiyullaahi maxamed xaq lagu soo dejiyey marka xujadu waa ku oganta iyagana marka sidii yahuudii oo kale noqdeenoo iyagana waxay noqonayaan dad wax bartay oo wax ogaaday oo haddana iska diiday oo ku camalfali waayey sidii yahuudii oo kale noqonayaan xukunka yahuudi oo kale qaadanayaan fain camila bitawxiidi daahira qofkii hadduu tawxiidku ku camal falo si uun maaragta daahiroo muuqata keliya wahuwa laa yafhamhu tawxiidka maba fahamsanaba walaa yactiqiduhu biqalbihi qalbi ahaanna uma ictiqaadsana fahuwa munaafiqun qofkaasi marka waa qof munaafiq ah wahuwa sharun min alkaafiri alkhaalis waana ka xun yahaba gaalkii baraxlaaya iska caddaa oo aan gaalnimadiisa qarsanaynin xukumka munaafiq ayaana aakhiro sidoo kale iyo cuquubad uu la kulmaayo yaa ka xun midda gaalka cadi uu la kulmaayo munaafiqa ciqaabtiisu sii daran tahay alla wuxuu yidhi ina almunaafiqiina fi darki alasfali min annaar nimanka munaafiqiinta ahi waxay gelayaan naarta meesha ugu hoosaysay gelayaan halkaasaa lagu ciqaabaya iyaga marka gaalada caadiga ahayd waa ka sii xun yihiin waana ka ciqaab daran yihiin shiikhu marka wuxuu leeyahay yacni dadkaas hadda xataa munaafiqiinta lagu sheegay qaarkood haddii aanay waxba fahmaynin wax loo sheega buu leeyahy shiikhu oo xaqi ah loo caddeeyo haddii uu markaa kusii madax taagnaado isaguna marka munaafiqnimadii oo dhammaystiran buu uu maaragtay qaataa xukunkeeda laakiin yacni aayaddu waxay ka hadlaysay buu leeyahy shiikhu qofkii xaqi garanaya oo haddana iska diidan oo qalbiga ka necab oo ku xasili waayey laakiinse muujistay islaamkii daahir ahaan isagoo ku maaragtay siraaya mu'miniintii allana hadde lama siri karo alla qalbiga waxa ku jira waa ogyahay shiikhu wuxuu leeyahay wa hadihi almas'alatu mas'alatun tawiilatun tabiinu laka idaa ta'ammaltahaa fi alsinati annaas mas'aladan hadda aan ka hadlayno waa mas'alo dheer oo kaaga caddaanaysa dadku waxay ku hadlaan haddii aada u fiirsato taraa waxaad arkaysaa buu leeyahay shiikhu man yacrifu alxaqa qof xaqi garanaaya wa yatruku alcamala bihi inuu xaqii ku camal falana iska dhaafaaya sababtu waa maxay waa likhawfi naqsi dunyan aw jaah sababtuu xaqa uga tegaayo waxay tahay howsan ugu camal falaynin wuxuu ka baqaayaa adduunyadiisii in wax dhaafaan ama sharaf iyo maaragtay qadar uu ciddiisa ku dhex yeelan lahaa uu waayo aw mudaaraatan ama qof buu maaragtay mujaamaleynayaa wa taraa waxaad arkaysaa buu leeyahay shiikhu man yacmalu bihi daahiran qof xaqii ku camal falaaya oo tawxiidka ku camal falaaya sida muuqata uun oo dadku ay arkaayaan laa baatinan laakiin qalbigiisa aanay waxba ku jirin fa idaa sa'altahu haddii aada weydiiso camaa yactaqidu biqalbihi waxa uu qalbigiisa ka ictiqaadsan yahay idaa huwa laa yacrifuhu waxba ma fahmaya waxba garan maayo walaakin calayka bifahmi aayatayni min kitaab illaah laakiin adugu waxaa lagaa rabaa inaad fahamto laba aayadood oo qur-aankii ka mid a ulaahumaa aayadda koowaad waxay tahay qowluhu tacaala alla qowlkiisa uu yidhi laa tactadiruu qad kafartum bacda iimaanikum munaafiqiinay ha cudur daaranina waad gaalowdeen markaad mu'miniin ahaydeen kadib aayaddan waxaa la sheegay inay kusoo degtay kuwo munaafiqiin ah oo rasuulka alla sal ly slam wax ka sheegay iyo asxaabtii rasuulka sal alla alay slam wax ka sheegay sheekh bin uthaymiin wuxuu leeyahay mu'alifku wuxuu noo sheegayaa haddii nimanka munaafiqiinta ah ee u baxay dagaalkii gaalada lala jihaadayay ee maaragtay tabuuq qaswadii ahayd raacay rasuulka sal ll ly slam haddii ku gaaloobeen hadal ay ku hadleen oo ka ahaa kaftan iyo maadaysi oo aan dhab ka ahayn maxaad u malaynaysaa buu leeyahay shiikhu qofka gaalnimadiisu ay gaalnimo maaragtay xaqiiqa ay taho aan lahayn maarata cagaar bay iga ahayd marka gaalnimadii buu maaragtay doonayaa qalbi ahaan ka doonayaa isagoo sharaf iyo wax noocaas oo kalea inay dhaafaan ka baqaaya taasaa sii weynaanaysa marka oo sii foolxun gaalnimada noocaas oo kalea sida waaqaca waxay tahay in dhammaantood ay gaaloobeen markii ay mu'miniin ahaayeen kadib ama jees jees ha ka ahaato waxa ay u caayaayeen rasuulka sala allahu alay wasalama iyo saxaabada ama dhab ha ka ahaato cabsi ha ka ahaato ama rajo iyo adduunya iyo raadinayaan ha ka noqoto sababtoo ah qof kasta oo islaamkii muujista gaalnimana ay u qarsoon tahay waa munaafiq wuxuu leeyahy marka shiikhu idaa taxaqaqta haddii ay agtaada ka sugnaato ana bacda asaxaabati aladiina gazaw alruuma maca rasuuli illahi sala allahu alay slam kafaruu bisababi kelimatin qaaluuha calaa wajhi almasxi wallacibi tabayana laka ana aladii yatakalamu bilkufri aw yacmalu bihi khawfan min naqsi maalin aw jaahin aw mudaaraatan liaxadin acdamu minman takalama bikelimatin yamsaxu biha wuxuu ku leeyahy haddii agtaada ka sugnaato in saxaabadii qaarkood ee maaragtay nimankii roomaanka ahaa duulaan ugu baxay iyagoo rasuulka sala allahu alay slam la socda qaswadii tabuuk waa ma og tahay inay gaaloobeen sababta ay u gaaloobeenna ay ahayd kelmad ay ku hadleen iyagoo leh annaga waxay naga ahayd kaftan iyo maadaysi walacib iyo ciyaar ciyaar tabayana laka waxaa kuu caddaanaysaa ana aladii yatakalamu bilkufri qofkii gaalnimo ku hadla aw yacmalu bihi ama ku camal fala khawfan min naqsi maalin isagoo ka baqaaya in xoolihii ay ka yaraadaan aw jaahin ama maaragtay qadarkiisii iyo sharaftiisii ay hoos u dhacdo aw mudaaraatan liaxadin ama maaragtay qof mudaaraad iyo mujaamalo u samaynaya kaasaa acdamu minman takallama bikelimatin yamsaxu biha kaasaa ka gaalnimo weyn ninka ku hadlay kelimad maaragtay uu leeyahay waxay iga ahayd kaftan iyo maadaysi iyo ciyaar iyo ciyaar ciyaar walaayatu thaaniya aayadda labaad waxay tahay oo aan ku leeyahay faham waa qowluhu tacaala alla qowlkiis uu yidhi man kafara billahi min bacdi iimaanihi ilaa man ukriha waqalbuhu muطma'inu biliimaani walaakin man sharaxa bilkufri sadran facalayhim gadabu min allahi walahum cadaabun cadiim qofkii alla ku gaalooba markuu mu'min ahaa kadib qofkaas carada alle ayaa dushiisa ahaatay cadaab weynna waa uu leeyahay ilaa man ukriha moogi qof la qasbay wa qalbuhu muطma'inu biliimaani qalbigiisuna uu ku xasilan yahay iimaankii kaas baa laga soo reebay qofkii laakiin iska gaalooba caradi allah dushiisa ahaatay iyo cadaab daran walaakin man sharaxa bilkufri sadran qofkii gaalnimada qalbigiisu ay u waasicu noqdo qofkaas caradi alla ayaa dushiisa ahaatay iyo cadaab daran marka qofkii mukrahaaye laga soo reebay oo isagu maaragtay macduur ah marka qofki intuu gaalnimo ku hadlo uu maaragtay yidhaahdo anugu mukrah baan ahaa isagoo maaragtay been sheegaya dee ilaahay qalbigiisa waa ogyahay qofka loo cudur daaraaya waa maxay qof ikraahiis uu sax yahay waay oo maaragtay dil iyo wax noocaas oo kalea loogu hanjabay dadka ugu hanjabayaana ay awood u leeyihin inay arrintaa fuliyaan falam yacdur illaahu min haaulaa'i kuwaas gaaloobay markay muminiinta ahaayeen uma cudur daarin alleh ilaa man ukriha qofkii la qasbay moogiye maca kowni qalbihi mudma'ina biliimaani iyadoo haddana qalbigiisu uu ku xasilan yahay iimaankii wa amaa kayru haada dadka aan noocaas ahayn faqad kafara bacda iimaanihi qofkaas waxaa lagu xukumayaa inuu gaaloobay markuu mu'min ahaa kadib sawaa'un facalahu ama ha uu sameeyo khawfan cabsi uu cabsanaayo aw mudaaraatan ama maaragtay isagoo qof mujaamalaynaya aw mashaxatan biwatanihi ama maaragtay ay ku cuslaatay inuu waddankiisii isaga tago aw ahlihi ama ahalkiisi uu ka haajiro aw cashiiratihi ama qoladiisii aw maalihi ama xoolihiisii uu ka tago aw facalahu ama sidaa u sameeya calaa wajhi almasxi isagoo maaragtay kaftan iyo ciyaar ciyaar yimaadaysa ay ka tahay aw ligayri daalika min alaqraadi ama maaragtay dana kale ha u sameeyo gaalnimadaasi ila almukraha moogiy kan mukraha unbaa laga soo reebay oo macduura asagu waalaayatu tadullu calaa hada min wajhayni laba dhinac iyo aayaddu kaa tusinaysaa xukunkaas aluulaa jihada koowaad waxay tahay qowluhu alla qowlkiisa uu yidhi ilaa man ukriha qofka la qasbay moogiye falam yastatni allaahu tacaala ila almukraha alla marka sooma istitnooninoo caradii loo caroonayay iyo cadaabkii darnaa kama soo reebin ilaa kan la qasbay moogiye oo la dirqiyey wamacluumun waxaan ognahay buu leeyahy shiikhu ana alinsaana qofkii laa yukrahu ilaa cala alkalaami aw alficli laguma qasbi karo ilaa hadal ku hadal la leeyahay moogiye ama ficil samee la leeyahay moogiye wax kale laguma qasbi karo waamaa caqiidatu alqalbi qalbiga waxa ku jira oo ku guntan falaa yukrahu axadun calayha qofkii laguma qasbi karo ilaa dadku uma jeedaane wathaaniyatu jihada kale waa maxay ee arrintaas kaa tusinayso aayaddu waa qowluhu tacaala alla qowlkiisa uu yidhi daalika biannahu mustaxabu alxayaata addunya cala alaakhira waxay taasi ku dhacday oo alla ugu caroodo cadaab daran ay ku heleen waa inay noloshii dhoweyd ka doorteen aakhiro fasaraxa wuxuu caddeeyey ana hada alkufra waalcadaaba gaalnimadaas iyo cadaabka ay muteen lam yakun bisababi alictiqaadi ma ahayn maaragtay ictiqaad sababtiis aw iljahla ama maaragtay jaahilnimo aw ilbuqdi liddiini ama diinkay necbaayeen darteed aw maxabati alkufri ama gaalnimaay jeclaayeen darteed wa innamaa sababuhu sababtiisu waxay ahayd ana lahu fii dalika xadan min xuduudi addunyaa gaalnimadaas uu ku dhacayo iyo shirkiga uu samaynaayo yuu wuxuu ka helayaa dheef uun adduunyada dheefaheedii ka mida fa aatarahu waa uu ka doortay marka xadigaas iyo dheeftaas yuu cala diini diintii iyo badbaadadii aakhira ka doortay allahna badbaadiyo dhammaanteen iimaanka allah nagu sugo islaamka iyo sunnada allah nagu dilo hana naga dhigo kuwa maaragtay xaqii barta kuna camal fala dadkan ugu yeera kuna sabra wallahu aclam buu leeya sheikhu marka istaxabu alxayaata addunya cala alaakhira meeshan aayaddu ay leedahay sheekh bin uthaymiin wuxuu leeyahay adduunyada waxaa loola jeedaa wixii adduunyo calaaqala leh oo ah sharaf iyo xoolo iyo madaxtinimo oo markaa qofkii uu ka dooranayo aakhiradiisa marka gaalnimadiisu maxay noqonaysaa waa inuu adduunyo doortay waayo yacni gaalnimadiiba yaanu jeclaanine laakiin adduunyadii buu jecel yahay taasuu marka gaalnimo u oggolaaday marka adduunye jacayl baa waxaan u geeyay aan iska dhaafna la dhihi maayo waxaa lagu xukuminayaa gaalnimadii ile gaalnimadii doortay marka dadkii baa kala duwan dadna gaalnimadii jecel yihiin oo cajabinaysa dadna maarata waxay u gaaloobayaan xoolo hela iyo maaragtay sharaf yeesha iyo madax noqda iyo wax noocaas oo kalea marka dariiqa toosan allah nagu hanuuniyo yuu leeyahay sheekh bin cuthaymiin ilaahayna quluubteenna ma leexiyo oo mid dhunta kama dhigo markii alla uuna hanuuniyo kadib sheekh bin cuthaymiin wuxuu leeyahay alla waxaan weydiisanaynaa inuu shiikha kitaabka alifay abaalmarintii ugu wanaagsanayd siiyo annagana ajarkii kitaabkaas akhrintiisa inuu maaragtay wax naga siiyo oo annaga iyo shiikha kitaabka allifayba uu maaragtay nagu kulmiyo jannadii alla isagaa deeq badane mahad dhammaanteedna allay u sugnaatay wa sala allahu wasalam calaa nabiyina maxamed kitaabkii kashfu shubahaadna halkaasuu noogu dhammaaday waxaana meeshaa ku dhammaaday iyaduna silsiladii kutubta caqiidada ee aan muddada soo wadnay kolley kitaabka maaragtay kashfu shubahaad uu sheekh maxamed ibnu saalix cuthaymiin ku sharxay ee ay daabacday mu'asasada lagu magacaabo mu'asasatu sheikh maxamed ibnu saalix cuthaymiin alkhayriya aakhirkeeda dabcada kolley aan haayo waxaa ku yaalla waa dabcada saddexiyo tobanaad ee soo baxday kun afar boqol kow iyo afartankii hijiriyada waxaa aakhirkiisa ku yaalla su-aalo shiikhuu gacantiisa ku qoray oo uu maaragtay kitaabka ka diyaariyey rabiicuul awal laba iyo tobankeedii sanadku markuu ahaa kun saddex boqol lix iyo toddobaatankii qiyaasta waxay ku aadan tahay kun sagaal boqol konton iyo lixdii milaadiga marka su-aalaha iyo jawaabaha uu shiikhu kitaabka ka diyaariyey kolley jawaabaha aada buu usoo kookoobay qofkana kolley waxaan isleeyahay way u sahlaysaa inuu kitaabkii xasuusto marka haddii alla uu fursad noo siiyo waan akhrin doonaa su-aalahaasna haddii alla yidhaahdo wabilaahi towfiiq